xaaladda magaalada nacaabadu maanta waa degan tahay shalayto ayaa waxoogaa dagaalo yari ka dhaceen waana ka xunnahay dowlad ahaan nasiib darro weeye dhowr iyo labaatan sano kadib soomaalidu inay weli si micno daraa u dagaalanto markaa haddee ciddii wax ku noqotay intii ku dhimantay iyo intii ku dhaawacantayba waxaan mudan nasiib darro weeye ilaahay jannadii ka waraabiyo intii dhimatay intii dhaawacantayna ilaahay ha bogsiiyo waxaanuna ugu baaqaynaa labada dhinacba gaar ahaan sunna wa jamaaca iyo ciidamada deegaanka intaba inay nabadda dhowraan dadka soomaaliyeed aanay dhibaatayn oo qaxin waa garta inaad ka xun tihiin iyo baaqa ka sokow laba maalmood ayay dagaalla soconayeen dad badan baa ku dhintay kuwa ku dhaawacmay waxaa istaagtay maaragtay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi wax dadaala ma ku bixiseen maalmihii lasoo dhaafay in dhiiggaas faraha badan aanu daadan ha ha annaga dee shaqada iyadaba weeye waajibka iyaga weeye wixii noo qarsoomi waaya waa meesheeda laakiin inaan dadaal ku bixinno markii dhiig soomaaliyeed daadanayo wax kastoo kale dhigno oo isaga sidii loo joojin lahaa ku mashquulno waa waa waajib dowladdana laba jeer saaran qof kastoo soomaaliyana saaran marka madaxda qaranka oo dhan iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo cid kastoo aanu isleenahay door bay ka qaadan kartaa waaba aadna loogu mashquula wararka qaar waxay leeyihiin weli xiisad baa taagan oo waxaa suuragala in ahlu sunna ay mar kale ay dib ugu soo laabtaan deegaanka oo malaha shalay laga yara saaray marka dadaallo aad wadaan ma jirta oo aad kula xiriireysaan odayaasha iyo labada dhinac si arrinta aad u joojisaan oo aysan faraha uga bixin dowladdu sidaan kuu sheegay aad baa loogu dadaalayaa in dagaalkaasi aanu mar dambe dhicin degaankaasi nabad ahaado sunna wa jamaaca waxaanu leenahay joojiya dagaalka degaankaas dadka degan ayaa taladiisa iska leh haweerarina laakiin ahlu sunna ka sokow dhinaca kaleba dagaalka lug ayay ku leeyihiin oo waa ay dagaalamayaan marka dhinaca kale maxaa diidan in aftirkooda inaad baaq u jeedisaan in dagaalka ay joojiyaan of course labadaba waa leenahay laakiin hadda iyagu duulibaad maaha oo lagama yaabo intay baxaan inay halka sunna wa jamaaca joogo ugu tagaan ciidamadeedu joogaan waa gartay adiga wasiirkai warfaafintaa tahay dagaalkan muxuu salka ku hayaa ayay kula tahay ma awoodda gobollada dhexe ayaa laysku haystaa mise waxyaabo kalaa jira oo aanaan ogeyn wallaahi soomaalidu waana isdilaysaa waana laysku dirayaa intaasaan ognahay dee kolley waxyaalo kale oo dad kale oo dabka shidaya oo dantii doontaaba ugu jirtaayo kuwan hadda leeyahay waa laygu saamixi maayo na way jiraan